halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waad si toosa uga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
galab wanaagsan iyo weliba ciid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa sabti bisha sebtembarna waa laba sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddayada galabnimona waxaa halkan si wada jira idinka soo jeedin doona jamaal axmed cismaan iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah duqayn ay geysatay diyaarad droon oo la sheegay in lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha sarsare kooxda al-shabaab gobol ahaan markii laga soo taga degmadan aniga xukuma oo layidhaha baraawe meel hoos timaado layidhaha kuuyo barow uu halkay ka dhacdo duqeynta sida annaga ilaah madax bannaan hadda noo xaqiijiyan saldhig ma ahayn niman bartilmaameed ahaayo la daba socdayay ahaayeen oo dhowr nin ahoo sidii hadda noo xaqiijiyeen hal nin magaciisa lagu soo koobay abi cudeyfa
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka
sidoo kale barnaamijkii hambalyada iyo salaamaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee ku soo dhowaadase marka hore warkii caalamka hogaamiyaasha maraykanka iyo koonfur kooriya ayaa jimcihii mar kale ku celiyey baahida loo qabo in pyongyan ay dib ugu soo celiyaan miiska wadahadalka iyagoo saaray cunaqabateenno cusub sida laga soo xigtay xafiiska madaxweyne munji i muun iyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii khadka telefoonka ku wada hadlay sida ay sheegeen saraakiil washington iyo sool ku kula sugan war ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen inuu dhex maro iskaashi u dhexeeya maraykanka koonfur kuuriya iyo jabaan si ay uga jawaabaan dabeecadaha aysan mahadinin wadamadaasi ee kuuriyada waqooyi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maalin ka hor inta aanu qorshaynin safar uu ku tegaya magaalada ay fatahaaduhu qarqiyeen ee houston aqalka koongareeska u diray warqad uu ku raadinayo ku dhowaada siddeed bilyan oo dollar oo lagaga qayb qaato dadaalada gargaarka loogu fidinayo texas iyo louisiana codsigan ayaa ah mid bilow u ah howlaha gargaarka iyadoo toddoba dhibic afar bilyan oo dollar ay hay-adda u qaabilsan maamulka arrimaha degdega ah dalka maraykanka ee loo yaqaano fema ay si dhaqsi ah caawimada uga geysan doonaan hoosu dhaca ay masiibooyinkan keeneen halka afar boqol iyo konton milyan oo dollarna dayn lagu daymin doono dadka ganacsiyada yaryar leh madaxweyne trump iyo marwada koowaada maraykanka melania ayaa booqan doona houston iyo lake charles maalinta sabtidaa si ay ula kulmaan dadka ay duufaanadu dadka duufaanada ka badbaaday si ay indhahooga ugu soo arkaan khasaaraha ay keeneen fatahaadahani waxaana uu noqonayaa safarkii labaad ee gobolkan ay ku tagaan toddobaadkan
aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne trump uu ku dhawaaqi doono talaadada go-aankiisa ku aadan haddii uu baabi'in doono siyaasadda madaxweyne obama ee difaacaysa carruurta ay dhaleen muhaajiriinta aan sharciga ku joogin maraykanka islamarkaasina maraykanka ku soo galay qaab sharci darra afhayeenka aqalka cad sara hocobi sandres ayaa warfidiyeenka u sheegtay horraantii isbuucan in maamulka trump uu weli eegayo barnaamijka loo yaqaano daka ee difaacaya dadka iyagoo yar maraykanka soo galay islamarkaasina helaya sharciyo ay ku joogaan sannado ayna sidoo kale ku shaqaystaan afhayeenka aqalka cad afhayeenka koongareeska maraykanka paul ryan iyo xubno sharci dejiyaasha jamhuuriga ka tirsan ayaa dhowr jeer ugu yeeray madaxweynaha inuusan baabi'inin sharcigaas ryan ayaa aaminsan in koongareesku uu la imaan doono hab ay ku difaacaan dadkaasi barnaamijka daka saameynaya ilaa afar boqol oo qof ayaa toddobaadkii tegey ku dhintay gobolka rakhin ee dalka mayimaar saraakiil milatari ayaa sheegay in badankoodu ay ahaayeen maleeshiya muslimiina bogga ay ku leeyihiin facebooka milatarigu ayaa lagu sheegay in saddex boqol iyo toddobaatan ay ahaayeen maleeshiyo halka sagaal iyo labaatanna ay ahaayeen boolis iyo shicib dadka tirada yar ee muslimiinta loo yaqaana rohingya ayaa la sheegay in weerar lagu qaaday deegaanadooda kaasoo lagu dilay tiradada halka kumanaan kalena lagu qasbay inay lafahooga la cararaan hay-adda xuquuqda aadamaha human rights watch ayaa sabtidii sheegtay in muuqaalo lagu qaaday satellite-ka maalintii khamiistii ay muujinayaan deegaanka qaar in la burburiyey ilaa iyo toddoba boqol oo dhisme galab wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo weliba ciid mubaarak waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna shabeellada hoose wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in duqayn ay geysteen diyaaradaha droniska uu maraykanku leeyahay lala beegsaday dhowr ka mida saraakiisha al-shabaab duqayntan oo ka dhacday kunyaborow oo ku dhow baraare ayaa lagu dilay saraakiil amaba sarkaal magaciisa lagu soo koobay abuu xudayfa waryahayaga maxamed colaad xasan ayaa duqayntan ka waraystay guddoomiyaha degmada baraawe aadan cumar madoobe waa mahadsan taha gobol ahaan markii laga soo taga degmadan aniga xukuma oo layidhaha baraawe meel hoos timaado layidhaha kuuyo barow uu halkay ka dhacdo duqeynta intaasaan xaqiijinayna marka waa saldhig ciidamada al-shabaab ay leeyihiinba maya sidai annaga ilaah madax banaan hadda noo xaqiijiyeen saldhig ma ahayn niman bartilmaameed ahaayoo la daba socday ay ahaayeen oo dhowr nin ahoo sidii hadda noo xaqiijiyen hal nin magaciisa lagu soo koobay abi cudeyfa oo u qaabashanaa dhinacan ayaalka inuu askareeyo ayaa halkaas ku dhintay ma garat abuu xudeyfa ayaa magaciisa lagu soo koobay sida ilaaha madax banaan noo xaqiijiya waa gartay marka weerarkan dhacay wakhtiga uu dhacay iyo sida loo fuliyey mxu siduu ahaa walaal weerarka kowda bisha ayaa dhacay habeen xalima habeen hore ayaa dhacay weerarka waxaana ka dhacay tuulada kuunye barow dhinacan xeebta meel ka xigta ayaa ka dhacay warba diyaaradaa fuliye diyaaradaha droniska ah oo ciidamada maraykanka iska laha ayaa fuliyey duqeyntaas waa gartay gobolkiinan caqabadaha al-shabaab ka haysta intay la egyihiin haddaan faahfaahin kaasiiyo bisha lasoo dhaafay gudaheeda laba mar ayaa halkaa hadda duqeynta ka dhacda duqeyn laga fuliyey waxaan ka dhihi karnaa al-shabaab culudeeda waa ay weeqintaa ka dhihi karnaa waa gartay marka maxay kusoo kordhiyeen bay idinla tahay weeraradan maraykanku geysanayo gobolkiina wax badan oo dhayaano shabaab soo maleegaayeen ayaa ku fashilintaa isdhihi karnaa meel si toos u joogaan hadeertaan haddaan kuu sheego shabaab ma ay jiraan oo magaalo ah wixii magaalo joogi jirana duqeymaha markii lagu bilaabay ka huleeleen halka ay webiga webiga meel ahoo kaymaha ay galeen kaymihii way isku aamini waayeenoo halka ay badda xeebteeda laba laba iyo saddex saddex iyo iyakoo fardhidaa laga sheegayo meel hadda lagu sheegi karaa sidii aan ku maqlaayo bu-aal iyo jilib ayaan ku maqlaayo meel magaaladaoo shabaab ku sugan yihiin duqeymahan hawada ciidamada maraykanku fulinayaan iyo weeraradan ciidamada soomaalida ay qeybta ka yihiin ee lagu qaado bartalaamyada shabaabka gobolka shabeellaha hoose raje intay leeg aad ka qabtaan in al-shabaab looga xoreeyo gobolka ama nabadgelyadii gobolka lagu soo celiyo aniga hadda isma lahiba shabaab inay cududooda meel ay joogta ay jirto hadda isma lahi haddii ay jirtana waa waxay hadeer kadib inay huleelaan ku tari jiraan ay yihiin qayaasa
waa hagaag dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada baraawe aadan cumar madoobe oo u warramayey waryahayaga maxamed colaad xasan waxaana dhegeystayaal ku dhegeysanayseen idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington mar kale dhegeystayaal mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba waxaanu idin leenahay galab wacan oo wanaagsan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoola diyaar ah jamaal axmed cismaan oo haatanba stuudiya igu heliya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horreyno dhegaystayaal maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa toddobaadkan waxba kama jiraan ku tilmaamtay natiijada doorashada madaxtinimada ee bishii lasoo dhaafay waddanka kenya ka dhacday taasoo la sheegay inuu ku guulaystay madaxweynaha xilka haya uhuru kenyatta maxkamaddu waxa ay jimcihii sheegtay in guddiga doorashada ay ku kaceen khaladaadyo iyo sharci darro intii lagu guda jiray codeynta taasoo dhaawacday kalsoonida doorashada hogaamiyaha mucaaridka reyla odinga ayaa soo dhoweeyey arrinkaas waxaana uu sheegay in la kala diro guddiga doorashada madaxa bannaan isagoo sheegay in badankood ay tahay inay xabsi galaan sababtoo ah buu yidhi waxay ku kaceen khiyaano iyo wax isdabamarin sida muuqatay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkani ku faaqidi doona dhegaystayaal dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah gudaha dalka soomaaliya waxaa lagu qabtay toddobaadkan abaanduuli ku-xigeenkii jabhadda o n l f ee ka dagaalantay ismaamulka soomaalida etoobiya cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax kaasoo markaasina isla toddobaadkan loo gacangeliyey dowladda etoobiya arrintaasi oo dad aadu fara badan ay ka caroodeen ayaa waxaa markii dambe xaqiijiyey wasiirka warfaafinta dowladda etoobiya doctor negere lenco oo la hadlay idaacadda v o da qaybta afka maxaariga waxaana uu sheegay onlf inay u aqoonsan yihiin inay tahay jabhad argagixiso isla mar ahaantaasina dowladda soomaaliya uu kala dhexeeyo heshiis isdhaafsi maxaabiist sidaa daraaddeedna loogu soo wareejiyey madaxda dowladda soomaaliya ayaan ilaayo hadda ka hadlin arrinkan waxaase jirta in banaanbaxyo ay ka dhaceen toddobaadkan meelo ka mida gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo looga soo horjeeda falkaas la sheegay in dowladda soomaaliya ay ku kacday isla wararka kale ee dhacdooyinka toddobaadka waxaa dhegaystayaal ka mid a dowladda soomaaliya ayaa maraykanka waxa ay si degdeg ay uga codsatay inay soomaaliya u soo diraan ciidamo dhulka ka dagaalama iyo sirdoon si looga gacansiiyo waxay ku tilmaameen khatar ku soo socota maraykanka soomaaliya guud ahaanba caalamka qoraal uu ku saxiixan yahay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar ayaa warbaahintu ay aragtay waxaana ay ku socotay safiirka maraykanka ee soomaaliya stephen schwartz ka oo lagu faahfaahiyey xiriir la sheegay inuu dhex maray al-shabaab isis iyo iiraan si markaasi ay u helaan macdanta yuraniumta ee laga farsameeyo hubka nucleerka warqadan ayaa la sheegay in al-shabaab ay la wareegeen dhul ay ku keedsan yihiin yuranium ku taalla gobolada galmudug ee soomaaliya taasoo ay dhici karto in looga dhoofiyo dalka iiraan oo danaynaya macdantaasi waraaqdaasi ee stephen schwarts ay ku socotay ayaa waxaa jiritaankeeda idaacadda v o eda u xaqiijiyey safiirka soomaaliya ee washington danjire axmed cawad dhacdooyin kale toddobaadkan dhegeystayaal waxaa ka mid a duufaantii harvey ee gobolka texas ku dhufanaysay toddobaadkan ayaa joogsatay iyadoo sababtay khasaare aad u fara badan oo ilaa iyo saddex toban qof la sheegay inay dhinteen meelo badanna ay biyuhu dul dhaafeen ilaa iyo boqol iyo soddon sentimitir taasoo sababtay in dad aad u fara badan oo kumanaana guryahooda iyo deegaanadii ay joogeen laga soo daadgureeyo waa duufaantii ugu cusleed ee maraykanka ku dhufata muddo sannada ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa toddobaadkan shirweyne looga hadlayay arrimaha xalweelidda qaxootiga soomaaliya ku xiray magaalada muqdisho kaasoo saddex cisho socday wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi faarax siciid juxa ayaa sheegay in kooda bisha agost loo aqoonsan doono maalinta qaxootiga soomaaliyeed islamarkaasina ay muhiimad gaara u leedahay bulshada soomaaliyeed waxaana dowladda soomaaliya ay madashaasi ka sheegtay inay u qoondoyn doonaan miisaaniyad gaara oo ku aadan waxuqabashada qaxootiga iyo dadka gudaha ku barakacay dowladaha maraykanka iyo yuruushka ayaa toddobaadkan ugu yeeray dalalka sacuudiga iyo xulufadiisa iyo waddanka qatar oo uu xurguf siyaasadeed kala dhexeeyey inay arrimahooda xalliyaan oo ay meel isugu yimaadaan bishii juun aynu kasoo gudubnay ayaa waxaa xiriirka ay dalalka sacuudigu hogaaminayo ee khaliijka u jareen waddanka qatar oo ay ku eedeeyeen inuu taageero argagixisada islamar ahaantaasina uu xiriir la leeyahay waddamo dhowra oo iiraan ay ka midka tahay waatay dhegeystayaal aynu kusoo laabano barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaca barnaamijkeenna aad sidaad horedhaca barnaamijkayga aad ku maqasheen maxkamadda sare ee kenya ayaa waxba kama jiran ku tilmaamtay natiijadii doorashada madaxtinimada ee bishii lasoo dhaafay kenya ka dhacday taasoo la sheegay inuu ku guulaystay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta maxkamadda ayaa sheegtay jimcihii in guddiga doorashada ay ku kaxeen khaladaadyo iyo sharci darro inta lagu guda jiray codaynta taasoo dhaawacday sharafta doorashada hogaamiyaha mucaaradka royal odinga ayaa dacwad ka geeyay natiijada doorashada dhacday agost waxa uu odinga uu leeyahay natiijada sheegaysa in kenyatta uu kaga guulaystay isaga doorashada codad gaaraysa hal milyan iyo afar boqol kun oo cod ay yihiin kuwo beena dastuurka kenya ayaa dhigaya in doorasho cusub lagu qabto muddo lixdan cisho gudaheed haddaba sidee bay arrintani go-aanka doorashada madaxtinimada dalka kenya lagu laalay ee maxkamadda sare ay gaartay ay saameyn ugu yeelan karaysaa hannaanka siyaasadeed waddanka kenya iyo nabadgelyadaba waxaa arrimahaas iyo kuwo kale ila falanqayn doona aadan makeno oo qoraa isagoo ku sugan magaalada gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari ayaan khadka telefoonka kula xiriiray doorashadii taariikhda sideed markay ahayd bisha august aysan si xaqa aysan u dhicin oo ay ku jirtay isdabamarin ka waran marka waxa laga filan karayo labada xisbi midna wuu soo dhoweeyey uhuru kenyaatana wuxuu yidhi waanan ku taageersanayn go-aanka maxkamadda ay gaartay ha yeeshe waan xushmaynayaa banaanbaxyo ayaa ka dhacaya kenya qaarkood looga soo horjeedo go-aanka maxkamadda kuwana mucaaradka kenya ay aad ula dhaceen go-aanka maxkamaddu ay gaartay markaad fiirisid arrimahani siyaasadda mustaqbalka kenya xagee bay ku wajahan tahay waxay u egtahay kenya inay ka baxday dimuqraadiyaddii aan dhabta ahayn haddana ay fuushay buurtii dhabta ahayd ee dimuqraadiyadda in laismaqlayo maxkamad la tegi karo laisdacweyn karo maxkamadana ay dhegeysato deetana go-aan laga gaaro haddii aynu eegno dacwaddii hadda la qaaday waxaa joogay li xaakim si toddobaad ugu maqnaa laakiin qaanuunku wuxuu qorayaa ilaa shan baa la ogelyahay marka laba way diiday afarna waxay ku raacday in dib loo qabto doorasho waayo waxaa iswaafaqi waayey markay eegeen tiradii electroniska ahayd iyo kuwii gacmo kutiriska ahaa kenya way tallaabsatay waxayna noqotay dowladdii ugu horeysay qaaradda africa oo konton iyo afar dowladood ah in madaxweyne ku kursiga ku fadhiyo la yidhaahdo kursiga kuma fadhinaysid ilaa dadkii dib ay u sameeyaan doorasho cod bixin kadibna la ogaado qofkii kursiga ku fadhiisanaya waxaad noo sheegtaa mustaqbalka siyaasadeed waa sidee hadda marka la fiiriyo go-aanka maxkamaddu ay gaartay dhowr jeer ayuu raila odinga intuu maaragtay maxkamad tagay doorashadii hore la yidhi waxba kama jiraan waa laga guulaystay markan sida muuqata wuu ku guulaystay in dacwaddiisa ay meel marto oo codadkii dadka la tiriyey iyo sida go-aanka guddiga doorashada ay ugu dhawaaqeen sax ma ahan baa la yidhi dib ha loogu laabto marka maxay uga dhigan tahay isaga raila odinga ahaan raayada odinga maanta markii go-aankii la gaaray wuxuu gaaray farxada aawadeed waxaa weeye waa waxaad moodaa waddanka inuu ku socdo dariiq dimuqraadiyad oo xaq ah oo ka duwan tii labadii kun iyo toddobadii kun qof ay ku dhinteen oo aanan dhig loo dhigin maxkamadna aan la geynin amwaay kibaakii ku sirisaga fadhiistay saddex boqol oo kunna ay barakacaan hase yeeshee labadii kun iyo saddex iyo tobanki wax dhibaato ah sidaa ma dhicin haddadan waxay gaartay heer maxkamadeed oo weliba maxkamadda sare inay wada fadhiistaan oo ay yidhaahdaan aan dhegaysano dacwadan mustaqbalka markaynu ka hadlayno waddankii isbedel ayuu ku socdaa dadkii ayaa fahmi hayaa muhiimadda ay leeda dimuqraadiyadda sanduuqaas codka lagu ridayo qofka wax kuu qabanayo iyo kan aan kuu qabanaynin qolooyinka u qaabilsan ilaalinta xuquuqda ee doorashada independent electoral and borders commission la yidhaahdo ayagu laftigood way ka dhex muuqdeen maxkamadda gudaheeda wasiyaasha la sheeginayo waxaa weeye miyay noqon doonaan dad la aamini karo haddii doorasho labaad ay dhacdo waxaa kaloo haddana la sheeginayaa qolooyinkan la yidhaahdo international observers ee dibadaha ka yimaaday ayagana waxay yidhaahdeen xaqaanibay u dhacday ma la aamini karaa sidee loo qaban doonaa doorashadan lagu noqonayo ee la waad mahadsan tahay aadan jazaaka allahu khayran asalaamu calaykum wacalaikum salaam kaasi waxa uu ahaa aadan makiino oo ah qoraa ku dhaqan magaalada gaarisa xarunta gobolka waqooyi bari dalka kenya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal kaasi wuxuu ahaa jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadkood ku dhegaysanayseen idaacadda galabnimo ee v o a ee washington waa tahay sharwaco markana inkastoo ay yaraadeen daadadka iyo biyaha dhulka fadhiya ee ka dhashay duufaantii harvey ee gobolka texas haddana meelo badan ayay biyuhu weli ku sii harhsan yihiin waxaana dhinaca kale weli taagan halista caafimaad wariyaha v o eda carol pierson ayaa warbixintan soo dirtay waxaase inoo soo koobaya waryahayaga maxamed cabdi xasan sandheere
muuqaalku waa mid la yaab leh xaddi ka badan saddex milyan iyo badh litir oo biyo ah ayaa ku horay magaalada houston iyo qaybta koonfur bari ee gobolkaasi waa maalintii shanaad ay roob ku socdaan muuqaal hawada laga qaaday ayaa muujinaya in biyuhu ay wax walba qariyeen inkasta oo haddaba khatarta duufaanka harvey uu hadda sii baaba'ayo ta caafimaad ayaa iyadu weli taagan tirada waa tiirarka xadhkaha korontada haya ee dhulka ku dhacay ayaa keenay in laba qof oo si isxilqaana u shaqaynayay ay korontadu qabsato arrintaas ayaa timid kadib markii doontii ay saarnaayeen ay meel koronto leh ku dhacday iyagoo aan arkaynin nin dhallinyaro ayaa isna dhintay kadib markii uu cagaha la galay biyo koronto leh xilli uu gurigooda ku noqday isagoo baadigoob ugu jira bisad ay walaashii lahayd jodel basek oo ah ninkaas hooyadii ayaa sheegtay in erayadii u dambeeyey wiilkeeda laga haya ay ahaayeen waan dhimanayaa isagoo saaxiibkii u sheegay inuu ka hadho oo uuna soo dabagelin wiilkayga xitaa way caawin kari waayeen way badbaadin kari waayeen biyo koronto leh ayaa dilay ayay tidhi dhinaca kale dadka qaba cudurada macaanka ma ayna helin wakhti ay ku soo qaataan dawooyinka ay naftooda ku badbaadinayeen sida insulinka kuwo kale ayaa ka soo tegay qalabka lagu cabiro dhiikarka iyo kolesteroolka xarunta kahortaga cudurada maraykanka ee c d c cisbitaalada maxalliga iyo farmashiyaasha ayaa dadkaasi kaalmo u fidiyey dhakhaatiirta ayaa si xisxilqaan ah iyaguna dadka u caawinayey hase yeeshee biyaha badana dhulka fadhiya iyo heerkulka sare ee ilaa iyo soddonka digrie centigrade gaadhaya ayaa doctor samuel dorvich uu sheegay in magaalada houston ay tahay meesha ugu habboon ee kaneecada iyo bakteriyadu ay ka dhalan karaan dor dovich ayaa cudurrada faafa ka dhiga jaamacadda illinois About 11 o'clock, some little guys came and rang the doorbell and told us it was mandatory. You have to leave, that your house is fixing to be flooded.
waa codkii judel basek oo sheegtay in loo sheegay inay horey guriga uga baxaan dhinaca kale doctor dovich ayaa sheegay in kaneecada iyo bakteriyadu ay ka dhalan karaan biyahaasi dhulka fadhiya
The public health concerns following Hurricane Harvey go way beyond the immediate flooding and rainwater. The concerns extend to mosquitoes and the diseases they carry when standing water is available.
welwelka caafimaadka guud ee duufaanka harvey waa uu ka badan yahay daadad iyo roob da-ay welwelka waxa uu gaadhayaa kaneeco iyo cudurro ay kaneecadu qaadi karto marka ay jiraan biyo dhul fadhiya cudurrada maskaxda ayaa iyaguna welwel leh caadka ku dhashay guryaha ayaa isne welwel leh ayuu yidhi dor dovich ayaa sidoo kale sheegay in biyaha dhulka fadhiya ay dadka ku keeni karaan inay dadku adkaysi u yeeshaan caabuqyada qaarkood amaba bakteriyada ecolyga kuwaasoo khatar weyn keeni kara If wastewater treatment facilities are overwhelmed, there's potential for sewage to get into the water. Uh, and then there's the drinking water that comes out of the tap.
haddii which is meelaha biyaha la threatened as isticmaalay well lagu by- nadiifiyo ay xumaadaan waxaa dhici karta in biyaha bulaacaddu ay gaadhaan biyaha caadiga ah biyahaas ayaa qasabadda ka soo baxaya iyagoo khatar weyn keenaya hadda waxaa jira khatar ku timid mid ka mid a meelaha biyaha lagu nadiifiyo ee magaalada houston iyadoo biyihii ay sii gurayaan waxaa haddaba sii kordhaya cudurrada neefsiga ee ka dhalanaya caadka guryaha ku dhashay biyuhu waxay ra- waxay radiyeen derbiyada guryaha kuraasta miisaska iyo roogga dhulka la dhigo kuwaasoo cudur amaba xitaa dhimasho keeni karaya hay-adda c d c iyo saraakiisha caafimaadka dadweynaha ayaa arrimahan wax ka qaban kara hay-adda ilaalada deegaanka maraykanka ayaa si dhaqso leh u tijaabin doonta xaaladda biyaha waa xaaladda biyaha la cabo hase yeeshee welwelka uu keenay duufaanka harvey waxa uu si guud dadka qaarkii ugu keeni karaa xanuun gaar ahaan kuwa qof gaar ahaan kuwa qof eheladooda amaba saaxiibadooda ka mid ahi uu dhintay amaba kuwa wax walba oo haysteen ay ka baxeen warbixintii wariyaha v o a carol pierson ayay taasi ahayd waxaase inoo soo koobayey waryahayaga maxamed cabdi xasan sandheere waa hagaag jamaal aad baad u mahadsan tahay dabcan warbixinada iyo weliba barnaamijyadaasina dhegaystayaal waxaad dib uga daalacan kartaan bogayada internetka ee v o a somali com haatana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waa kan ibraahim xasan daandure iyo weliba ah jaamac buulla jaamac dhegaysa aboon
عريس الجيل اليوم ولالي الكرم مغناقة عريس الجيل اليوم ولالي الكرم مغناقة
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa iyo hambalyada iyo heesaha waxaa galabta ila daadiinayaa jaamac jaamac haye warqadda ugu horreysa ibraahim xasan daadure warqadda ugu horreysa waxaa soo diray doctor xasan maxamuud xaaji dosos iyo xaaskiisa bahje cabdulaahi cali cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo xaaskiisa xaliime maxamed xasan maxamed xasan maxamed maxamed weli iyo xaaskiisa deeqa cilmi cabdi iyo odaygeeda nuurto maxamed xaaji iyo odaygeeda saare cabdulaahi maxamed iyo odaygeeda amal cabdulaahi maxamed iyo seygeeda maxamed cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa farxiye xasan maxamed iyo brofesor ismaaciil isaaq xasan dadkaas oo kala jooga soomaaliya sweden iyo holland waxay hambalyo aroos u dirayaan cabdiraxmaan xuseen macalin abuukar iyo xaaskiisa khadre geele ismaaciil oo ku aqalgalay dalka sweden magaalada olbro waxa ay leeyihiin ducada waa xaggiina ibrahim waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo ee bana'uuda kala sii ubad kheyr qaba jaamaca dhambalkan wuxuu naga soo gaaray faadumo axmed sheekh iyo wiilkeeda saaci tahliil iyo cabdikariin axmed sheekh iyo xaaskiisa muno iyo zahra axmed sheekh iyo caruurteeda iyo saygeeda axmed firdhiye iyo waxay yidhahdeen canab axmed sheekh iyo saygeeda cabaadi maxamed diirshe cabaad yare ku magac dheer iyo waxay idhahdeen wiilkooda maxamed yare iyo cabdiqaadir axmed sheekh iyo xaaskiisa nasteexo sheekh muuse bashiir axmed sheekh iyo xaaskiisa deeqo iyo caruurtooda keef axmed sheekh iyo saygeeda saadiq faarax ducaale ismaaciil maxamuud diirshe iyo waxay yidhahdeen dhammaan asxaabta qaraabada waxaana ay kala joogaan bay yidhahdeen u k maraykanka canada stockholm sweden kampala uganda waxaana ay taaniyad iyo bogaadin ba jecel yihiin inay gaarsiiyaan warsame muuse cilmi iyo zahro muuse oo waxay yidhaahdeen arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada london ducaduna waa xaggeena ay leeyihiin waxaan leenahay arooskeena aamin ibraahimow haddana waa tahniyad dhalasho waxaana la leeyahay annagoo kale ah caynaanshe aadan bashiir cabdulaahi ibraahim nadiif cadar nuur shakuul fanax nuur shakuul faadumo xaleed cabdi saadiq cali kaliil maadeey xasan diyaad nafiso xasan diyaad khayrow mahad nuur iyo siraaji cali aadan dhammaan annagoo kala joogno deegaanada ka tirsan gobolka gado waxaan tahniyad halkan uga diraynaa faarax nuur shakuul iyo xamde maxamuud aadan oo wiil ugu dhashay deegaanka faahfaxdhuun ee gobolka gado wiilkaasi oo loo bixiyey muxiyidiin faarax ilaahay ha ka dhigo kii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaco aamiin ayaanu leenahay ibraahim waa tahay jaamaca dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo yuusuf xasan iyo habaryar xalwo yuusuf xasan iyo abti cabdiraxmaan yuusuf xasan oo ku magac dheer bukhaari iyo habaryar faadumo yuusuf xasan iyo habaryar ruqiyo yuusuf xasan iyo alqiima sheekh maxamuud iyo marya sheekh maxamuud iyo zahre sheekh maxamuud iyo asli sheekh maxamuud iyo muraayad sheekh maxamuud iyo sacadiye sheekh maxamuud iyo farxiyo sheekh maxamuud iyo muuse sheekh maxamuud ibraahim sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud cusmaan sheekh maxamuud cali sheekh maxamuud iyo bashiir ibraahim sheekh maxamuud iyo siciid macalin maxamuud iyo khatra xasan sheekh maxamuud iyo xamdi nuux iyo waxay yidhahdeen aanise muuse sheekh iyo nasre cali aadan iyo ha ka tegina nafiiso cali aadan iyo naciimo cali aadan iyo cabdiraxmaan muuse sheekh maxamuud dhammaantoodna dadkaasi waxay jecel yihiin taaniyad kale iyo laaba inay hawad u marayaan cumar sheekh maxamuud iyo ayaan axmed cusmaan oo arooskooda uu ka qabsoomo magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashii barwaaqo ee banahedin kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaan leenaha aamiin aamiin aamiin ibraahim waa dhalasho kale waxaay leeyihiin annagoo kale ah khayrow mahad nuur siraaji cali aadan shukri mahad caate siyaad xasan nuur xareed cabdi isaakh waxaan halkan tahniyad dhalasho uga diraynaa maxamed xasan nuur iyo xabiibe ibraahim maxamed oo dhowaan wiil ugu dhashay tuulada daarasalaam oo ka tirsan degmada ceelwakh wiilkaasi oo loo bixiyey sudeys maxamed xasan nuur ayaan leenahay ilaaha ka dhiga kii dadkiisa diintiisa iyo dalkiisaba anfaco aamiintuna ibraahim waa xaggaaga waxaan leenahay aamiin aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo xulbado khayro weheliye iyo aabe axmed cabdi iyo dhammaanba qoyska reer axmed cabdi iyo reer faarax xasan dhoore iyo reer khayro weheliye iyo reer ibraahim bilaal iyo reer cilmi cali dheere maxamed faarax xasan iyo salaad axmed salaad jugjug iyo waxay idhaahdeen caasha faarax xasan iyo xuseen cilmi cali oto dheere iyo cabdiraxmaan cali aayad cadaawe iyo cali faarax xasan cali baabuuji iyo nafiisa faarax xasan iyo saciide faarax xasan xasan faarax xasan xasan wataq iyo waxay yidhahdeen farxiya faarax xasan iyo firdowsa maxamed faarax iyo cabdicasiis faarax xasan cabdi afrika iyo ha ka tegina bay yidhahdeen burhaan faarax xasan waxaana dhammaantood ay kala joogaan bay yidhahdeen maraykanka u k muqdisho gaalkacyo sweden iyo nairobi waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan sahra faarax xasan dhoore iyo cabaas axmed cabdi oo meerkooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya xaafadda islii waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waara eebana uu idinkala siiyo ubad qeyr qaba aamin ayaa leenahay aamiin aamiin aamiin waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa maadaama aan weli ku guda jiro maalmihii ciidda heesta ciid mubaarak oo uu inoo qaadayo cabdilqaadir eji
maalin qaaliyo qurux loo fogiyo ciimaylaho xadis qeexayo wax ii qabow wax ii qabow maalin qaaliyo qurux loo fogiyo maalin qaaliyo qurux loo fogiyo ciimaylaho xadis qeexayo wax ii qabow farxad qaadashada ismi qaabilo isla wada qiriyey farxad qaadashada ismi qaabilo isla wada qiriyey isla wada qiriyey isla wada qiriyey qabaqaabadeed sul iyo wanaag aan ku qaadanayay qabaqaabadeed sul iyo wanaag aan ku qaadanayay haya ciidun qali qali calayna qali calayna qabaqaabadeed sul iyo wanaag aan ku qaadanayay qabanqaabadeed usul iyo wanaag aan ku qaadanayay hayo ciidun qali qali calayna qali calayna hayo ciidun qali qali calayna qali calayna ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak Eid Mubarak. Maalin qaaliyo qulub saafiyo maalin qaaliyo qulub saafiyo niyad qadad lahayni laysku qaatayo wax ii qabow wax ii qabow maalin qaaliyo qulub saafiyo maalin qaaliyo qulub saafiyo niyad qadad lahayni laysku qaatayo wax ii qabow wax ii qabow qasbi uu mid yahay aa qabanqaabadeed sul iyo wanaag aan ku qaadanayay qabanqaabadeed sul iyo wanaag aan ku qaadanayay hayo ciidun qali qali calayna qali calayna qabanqaabadeed sul iyo wanaag aan ku qaadanayay qabanqaabadeed usul iyo wanaag aan ku qaadanayay hayo ciidun qali qali calayna qali calayna hayo ciidun qali qali calayna qali calayna qali calayna qali calayna qali calayna qali calayna
jaamacu dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray macalin ibraahim cabdi yuusuf macalin cabdulaahi sheekh muuse xasan macalin maxamed cabdulaahi cabdi kadaawe iyo macalin cumar xuseen kaariya iyo waxay yidhaahdeen macalin cabdulaahi garaad cali iyo macalin liibaan cabdi faarax macalin cabdiweli maxamuud cilmi iyo macalin ismaaciil cumar weheliye iyo macalin maxamed cabdinuur iyo macalin axmed xuseen kaariye dhammaantoodna waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan macalin maxamed salaad maxamed iyo xafso saalax xaashi oo gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho waxay yidhahdeen gaar ahaan degmada daynile waxaana gabadhaas loo bix yidhahdeen mishkaad maxamed waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenaha mishkaaday soo weyna noqo tii waalidkee dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin aamiin aamiin ibraahim xasan daadurey waxaa kale oo aan gacanta ku hayaa warqad iyaduna hambalyo dhalasho ah waxaa soo diray aaba yuunis daahir marwadiisa hooyo saynab shariif xasan iyo cabdiraxmaan yuunis aadam yuunis maxamed yuunis cabdulaahi yuunis faadumo yuunis khadre yuunis aamine yuunis faa'ise yuunis iyo starlin yuunis dhammaan reer yuunis daahir abti cabdulaahi shariif xasan iyo marwadiisa sacdiye shariif iyo samsam xuseen habaryar iisho shariif xasan iyo seygeeda koriyo xuseen iyo dhammaan reer shariif xasan dadkani waxay dhammaantood kala joogaan daafaha dunida waxayna hambalyo aroos u dirayaan ibraahim cabdiqani yuunis daahir iyo sahro carab maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay dalka kenya gaar ahaan magaalada gaarisa ducadu hee waxaan leenahay arooskiina ha noqdo mid aada bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad keyr qabtaba aad kala kulantaan aamiin aamiin aamiin dhambaalkana jaamaca wuxuu naga soo gaaray kheyrow mahad nuur siraaji cali aadan shukri mahad caate iyo siyaad xasan nuur iyo xareed cabdi isaaq waxaanay jecel yihiin inay taaniyad u diraan maxamed xasan nuur iyo xabiibo ibraahim maxamed oo dhowaan wiil ugu dhashay tuulada daarasalaam oo ka tirsan degmada ceelwaaq wiilkaasina waxaa loo bixiyey sudeys maxamed xasan nuur waxayna leeyihiin ilaahay ha ka dhigo kii dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay xaggii heesaha ibraahim anna waan qashuuco qancisay naftaydo rabow qaayo nololeed iyo qoys wacan haye waa heestii samsam iyo caabi miradacar ku soo dhowaada
jacaylkiyo mid qadarsi waa tuma waa tuma qof qofraa fay wakeen qiimaha jacaylkiyo mid qadarsi waa tuma
waa hagaag intaas ayaan kaga gudbaynaa codkii macaanaa ee caabi mare dacar iyo heestii halkudheggeedu ahaa samsam dhankii dhambaalada haddii aan ku noqonno dhambaalkan jaamacow aan ka qaata wuxuu naga soo gaaray eedooyin maryamo sheekh cabdi sheekh maxamuud iyo waxay yidhaahdeen cajabo sheekh cabdi sheekh maxamuud iyo faadimo sheekh cabdi sheekh maxamuud nuurto sheekh cabdicasiis iyo seygeeda iyo caruurtooda xaliimo sheekh maxamuud sheekh cabdi ibraahim sheekh cabdi casiis iyo waxay yidhahdeen ismaaciil sheekh cabdicasiis iyo weriye mukhtaar cabdulaahi timacadde iyo shariif sheekh cabdi casiis iyo waxay yidhahdeen cabdiweli sheekh cabdicasiis iyo axmed sheekh maxamuud sheekh cabdi cire iyo muuse sheekh maxamuud sheekh cabdi dhammaanna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay taaniyadeed kal iyo laab ay gaarsiiyaan aabe cabdicasiis sheekh cabdi iyo naciimo wehliye oo gabar ay ugu dhalatay deegaanka mirtaqwe gobolka shabeellaha dhexe waxaana gabadhaas loo bixiyo yidhahdeen hiba cabdicasiis sheekh cabdi hibo waxaanu leenahay soo barbaar noqo midii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacdo aabbaheed iyo hooyadeedna ay ku liibaan ibraahim sidoo kale waxaan gacanta ku hayaa warqad aad loogu soo faryaraystay waxaana lagu bilaabay ugu horreyn waxaan salaamaynaa bahda v o a salaantaas kadibna waxaa ibraahimow halkan lagu soo gudbiyey in ay tahniyad aroos oo farxadle loo dirayo lamaane iska doortay dunidan oo nasiibkoodu iyagu iscalmaday waxaana la yidhi waxaa warqadaa kala dirayo aabba sheekh cabdulaahi xaashi diini dhammaan reer cabdulaahi xaashi diini xasan cali xaashi diirshe duraan cali xaashi diirshe cabdirasaaq xasan xaashi diirshe axmed xasan xaashi diirshe weriye baashi cali xaashi diirshe aabe xasan xaashi diirshe iyo caruurtiisa sahre xasan xaashi diirshe sucaado xasan xaashi diirshe galbeed cali diirshe iyo caruurteeda saaqe cali diirshe iyo caruurteeda nadiifo cabdi diirshe cabdikaafi xasan diirshe nuuriye xaashi diirshe iyo caruurtiisa cabdiqaadir xaashi diirshe iyo caruurtiisa dhammaan reer dhammaan reer diirshe iyo reer sheekh cabdulaahi xaashi diini meel kasta oo ay joogaan waxa ay tahniyad aroos oo farxada u dirayaan lamaanaha iscalmaday ee doctor jibriil cali diirshe iyo sucaado sheekh cabdulaahi xaashi diini oo arooskooda uu ka dhacay dalka kenya dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray ceynaanshe aadan bashiir cabdulaahi ibraahim nadiif cadar nuur shakuul fanax nuur shakuul faadumo xareed cabdi saadiq cali kaliil iyo maadey xasan diyaad nafiiso xasan diyaad khayrow mahad nuur iyo saraaji cali aadan dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan deegaano ka tirsan gobolka gedo waxayna taaniyad dhalasho gaarsiinayaan faarax nuur shakuul iyo xamdi maxamuud aadan oo wiil ugu dhashay deegaanka faxfaxadhuun ee gobolka gedo wiilkaasi waxaa loo bixiyey muxiidiin faarax waxayna leeyihiin ilaahiyaa ka dhigo kii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisa anfaca aamin ayaan anaguna leenahay waa tahay dhankii heesa haddii aan ku noqonno cawaali waxa uu yidhi riyaday jacaylkay rays iyo ugbaaday rajadaa sugaaye hodanna waxa ay ugu jiibisay ragga kaan ka doortow soo rucley kaama raagin codadkii macaanaa hodan cabdiraxmaan iyo cawaale aadan daheeye ruta noloshu waa guure ruta noloshu waa guure raxmataale wadamadku xaygaroorine raxmaykaale
kalgacalkiyo reexaanu gooni nafta raaxadeeday rajadaan sugaya
kalgacalkiyo reexaanu gooni nafta raaxadeeday rajadaan sugaya
ti lagu rakibaye maankaygu raaca
rugta noloshu waa guure rugta noloshu waa guure raxmakaale
ibraahimna waxaan gacanta ku hayaa dhambaal kale oo aroos oo loo tahnadiinayay laba qof oo isdoortay waxaana soo diray cabdilatiif axmed geesey cabdiliibaan axmed geesey duniyo axmed geesey sacdiye axmed geesey fatxo axmed geesey cumar axmed geesey yaxye axmed geesey nimco cismaan maxamuud muumin maxamed maxamuud suldaanka weriye muuse muumin hagar caanogeel sheekhsiyaad maxamed cabdi ayaan sheekhsiyaad maxamed aamiin sheekh siyaad hooyo sacdiye xuseen hagar kaamilo cali fidow dhammaan dadkaas oo kala jooga beledweyn buulobarde muqdisho iyo koonfur afrika maraykanka waxay tahniyad aroos u dirayaan faarax yuusuf maxamuud faarax webi iyo marwadiisa canabeey axmed geesey oo arooskoodu ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyn ee xaafadda xaawataako waxaanu leenahay labada qof ee iscalmaday ibrahim banaheedi kala siiyo ubad keyr qaba iyo nolol raaxo badan ibraahino ka ragoo laba saar ilow waa maxamed axmed kuloc iyo caashe cabdow ku soo dhowaada
inti horeeto waa looga tegaynu isku ahayne
about it? Hello, hello, Ansel Madi, forget about it. Hello, Sahau, hello, Sahau. Hello, Sahau, hello, Sahau. Edo ezan anigu falay mahayne. amarka ilaahay baan la oolin karayne hedduu eedaan anigu falay maahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inanku arkuwaan dunayay adhuwant shiiyu ana ana mushtaaqa shuufak mimi mimi nataaka ukona wewe mimi mimi nataka ukona wewe
أمرها إلهي هأرسل وفاكو أفقبتن أمرها إلهي هأرسل وفاكو أفقبتن أدقو إيديسن أكوه في أكيسن أدقو إيديسن
qaladii arraweenu haraacin arruntii aanay si adkaanin qaladii arraweenu haraacin arruntii aanay si adkaanin oo dadku yaanu inu ogaanin oo dadku yaanu inu ogaanin Somali Arabi Ingiriis Swahili furgad ilow aan si sahaaw
أبو من فضلك تفضل إبليس فرقة اللو أنت السحاو
ma ilowna ma suur samaana علينا ما إلونا وتنسينا ما كرهنا yes yes ma ilowna uliyo dirked maahana علينا ديو ها ma ilowna ma
waa yahay codadka macaan ee maxamed axmed kuluc iyo caashe cabdow haddaanu halkaa ku dhaafna ibraahino waxaan gacanta ku hayaa dhambaal kale oo lagu bilaabay salaan ku socota shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka waxaana warqaddaa soo diray dadka kale ah faadumo axmed sheekh iyo wiilkeeda saacid tahliil cabdikariin axmed sheekh iyo xaaskiisa muuna sahra axmed sheekh iyo caruurteeda iyo seygeeda axmed fardiye canab axmed sheekh iyo seygeeda cabdi maxamed diirshe cabdiyare iyo wiilkooda maxamed yare cabdiqaadir axmed sheekh iyo xaaskiisa nasteexo sheekh muuse bashiir axmed sheekh iyo xaaskiisa deeqa iyo caruurtiisa keyf axmed sheekh iyo seygeeda saadiq faarax ducaale ismaaciil maxamuud diirshe utax iyo qaar kaloo badan oo qoyska oo aan la soo koobi karin ayay yidhaahdeen waxay kala joogaan dalka boqortooyada ingiriiska maraykanka canada sweden uganda iyo wadamo kale oo adduunka kale ah dhammaantoodna waxa ay hambalyo aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda warsamo muuse cilmi iyo sahro muuse arooskooda uu ka dhacay magaalada london ee dalkaasi ingiriiska waxa ay leeyihiin ducadu ibraahino waa xaggiina maxaad ku ducaysay waa hagaaga dhambaaladii arooska ayaad moodaa galabta inaan ugu badan yahiin arooskiina aamiin ayaan idin leenahay dhambaalkana jaamaca wuxuu naga soo gaaray daahiro dhuure iyo batuulo dhuure iyo xasan daahir iyo maxamuud daahir iyo sacdiyo daahir iyo najmo daahir nuurto daahir faadumo daahir hindiyo dhaqane cadde cadaane iyo maryan cabdi buule iyo rashiid gees dheere iyo waxay yidhahdeen faadumo gees dheere iyo cabdisalaan gees dheere iyo sarreeye gees dheere iyo cabdilatiif gees dheere iyo xaaji cabdirasaaq gees dheere waxaana ay taaniyad jeclihiin inay u diraan xaajiro macalin maxamuud iyo mukhtaar daahir dhuure oo arooskooda uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen gobolka bay waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma owlaad kheyr qabta iyo bashbash iyo barwaaqo amin ayaan leenahay waa tahay ibraahinow aan dhambaalada kaga nasanno dhankii heesaha ee haddana aanu jaleecno carrada laygu ciriiriyey cabaadkii cirkaas ku dhegee hurdo waa colownaye ciid aan i dile iyo codkii macaanaa xabiib sharaabe
waa hagaag dhegaystayaal aad bay u mahadsan yihiin ibraahim xasan daandure iyo weliba jaamac buulla jaamac waxaynanu intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana uu barnaamijkaasi gebagabow yahay idaacaddayda galabnimo halkan si wada jira idinka daadiinayeen jamaal axmed cismaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo toddobada fiidnimo intaynu dib isugu soo noqon doona idaacaddan idaacadda xigta waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo ciid mubaarak iyo weliba nabadgelyo
Right.